bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan walaalayaal eh, idin ogeysiinayaa aan idinku baraarujinayaa mar labaad ogeysiis ogeysiis ogeysiis ogeysiis puntland khaasatan gaalkacyo iyo garoowe roobo badan baa ka dii doona wiigan dhiga soo socda waa inaa laga gaashaantaa waa inaa laga gaashaantaa oo xoolaha la jiriyaa oo magaalada qashinka laga qaadaa oo oo baraagaha iyo dhulka la la nadiifiyaa roob badan baa di'i doona insha allahu ilaahay madarkiisuu furay maraqa cirkii ilaahay ka furay wuu di'i doonaa iyo hala hala hala hala hala digtoonaado aad ha looga digtoonaado khaasatan dadka xoolihii wax uga hareen ariga doonka ah oo- xoolaha doonka ah oo liita ariga doonka ah ma u adkaysan doono roobka di'i doono barkee roob xoog la waayo isdaba soconaayo maalmo dhan marka in gabaad loo sameeyo oo neefkii reerkii neef u haray loo gurmado baca iyo adduun iyo wixii uu ku jirin lahaa loo geeyo wey please and please hallo arrintaas yaan la yaan la sahlanin madar xoog leh baa soo socda ilaahay mahadiis ilaahay mahad ha ka gaadhe yaa waan ogahay inay puntland abaabulkaas muddo dheer ka socday oo dadka loo sheegayay in qashinka la iska qaado in xoolaha dhinta la iska qaado in waxaas la iska qaado laakiin roobkaanu roob hal mar da-aya maaha maalmo dhan buu isdaba joogaya ilaahay hadduu yidhaah khamiista jamcaha een, sabtida axadda isniinta talaadada intaasuu ka da-haya gaalkacyo oo uu maalinta u horeyso khamiista maahane inta kale uu xoogu daayo marka waxa weeye garoowe is- is- intoo kale uu ka daaya boosaaso waa yaryahay oo bariga xaggiisa waa ku yaryahay oo laakiin waa da-aya iyakana laakiin soona mudug mudug area iyo mu- eh, g- eh, garoowe area nugaal iyo mudug iyo nugaal waa inay aada uga uga- uga gaashaantaan roobkaas waan idinka digayaa walaalayaal ha sahlanina ha sahlanina ha sahlanina assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khayrkiisa ilaahay hana waafajiyo ilaahay khayrkiisa hana waafajiyo ilaahay hanoo nabceeyo ilaahay hanoo nabceeyo ilaahay hanoo nabceeyo